halkani waa dhismo loo dhisayo mid ka mid ah dugsiyada qur-aanka ee ku yaala xaafadda cali macow waxaa lagu magacaabaa madarasatul iqra ku dhowaad dhowr sano ayaa waxaa ardayda wax lagu barayey dhul uusan dugsiga lahayn qof muxsin ah ayaa waxa uu baxsaday dhulka hadda dhismihiisa ay qabyada tahay waxa uuna u sadaqeeyey dugsigani culummada xaafadda cali macow iyo sidoo kale macalinka dugsiga maamulo ama dhigo ayaa waxay ummadda islaamka ee keyrka jecel ka codsanayaan meel walba ay joogaan inay la dhammaystiraan dhismaha dugsigani oo carruur masaakiin iyo agoon iyo kuwa danyar ah wax lagu baro annagoo culummadii magaalada reer wajeer ka mid eh magacaydana la yidhaha cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cali kana mid eh ugaasiinta maaragtay reer wajeer garabkayda midigtay waxaa taagan abshe xuseen oo nin caam oo magaalada wajeer laga aqaano dhankan badaxda waxaa taagan maaragtay macalin maxamed oo ninkii taxfiidkan gacanta ku haye dhankaas kasii badax waxaa taagan doq maxamed deeriye waxaan walaalayaal dhammaanba aan halkaan u taaganahne muslimiintan aan u sheegaynaa meeshaan taaganahne waxaa iska leh madarasadu iqraa litaxfiid alqur'aan madarasadan muddo ay soo socotay waa meel qur-aanka ilaahay lagu barta xaafadda dhexdeeda cali macow ay ku taalaa dad walaaleh baloodkoodaha maaragtay lagu akhrinayo oo dugsiga marka hore lagu bilaabi walaalkiiaa maaragtay booskiis u baahnaaday kadib dadaal culummada ay muujiyeen nin walaal ahaa dhulkan hadda aan dhex taaganahna aa sadaqaystay ninkaas oo ninka walaalka oo maarata taanshub laga soo doortay kadib bulshadii weyntii waa isqaantay dhismahaanaad hadda ujeediin intaan yar ay soo gaarsiiyeen tabartii waxay la dhaafi waysay markay inay muslimiinta iyo dadka walaalaha oo muxsiniinta ah oo ahlu khayrka ay la codsadaan waxaan codsanaynaa marka muslimiinta khayrka jecel oo doonayeen inay waqafyada dhisaan oo doonayeen inay maaragtay dugsiyaalka taxfiidka iyo madaarista ay dhisaan in meeshan ay noo dhammaashitiraan dhismahan ilaahay dartiisna ay u dhammaashitiraan si dugsigii taxfiidka hay qur-aankiisa maaragtay aad usii socdo qur-aanka loogu sii barta runtii dugsigii haddii hadda dhismahan waqti dhow aad dhammaashitirin waaye waxa suurtagal leh in maaragtay taxfiidkii hawshiisa ay sii socon waysa marka waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta oo muxsiniinta oo ahlu khayrka waqti wanaagsan oo maaragtay khayrka lagu dadaalana lagu jiro bisha ramadaan oo barakaysan lagu jiro in maaragtay muslimiintii ay ka qayb qaataan dhismahan maaragtay noola dhamaashi tira dugsigan waa maaragta xaafadda cali maco ayuu ku yeelaa markaan wasaazigii dadkii maaragta waalidihii dad iska tabar yar ayay ahaayeen dugsiga agoommo badan ayaa ku jiro intaan ayay maaragta baloodka ay ka dhiseen aad arkaysaan oo muuqato intaan ka badan way u tabar waayeen muslimiinta waxaa laga codsanayaa wixii codkaayna asgaara muuqaalkaaynana u joodo bannaanka iyo gudahaba inay dugsigan taageeraan ilaahay daraaddiis ay u taageeraan maxaa yeele meel la taageero oo wax lagu bixiyo meesha ugu khayr badan diinta ilaahay meesha lagu baranayo waay marka khayr allah idin siiyo wax allaahi wixii aad la baxdaanna wax adinka idinka horreeya oo ilaahay wejigiisa aad ka helaysaan waaya wamaa anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raasiqiin ayuu leeyahay ilaahay waxa aad la baxdaan wax ka badan ayuu ilaahay maaragtay hortiisa maalinta qiyaama aad ka helaysaan bil ramadaan oo khayr badan oo sadaqada maaragta mudaacafaad lalalaabaayaana waan joognaa oo sadaqada bilaha kale lala baxa iyo sadaqada maaragta bishaan lala baxa waxaa aad u fadli badan oo aad u barako badan sadaqada lala baxa bisha ramadaan marka walaalayaal muslimiinta inta codkaayna maqlaysa ama muuqaalkaayna arkaysa waxaan ka codsanaynaa in maaragta madarasadan oo qur-aanka ilaahay lagu barana oo taxfiidka ee la taageera meeshaan waxaa waaye waa dugsi taxfiid ah magaciisana waxaa lahaa madarasatu iqra litaxfiid alqur'aan alkariim dugsigan meeshaan aad arkaysaan ma aha meesha rasmigeedu hadda ku yeeli meeshaan meel ka yar dheer oo dhankaas dambe ayuu ku yeelaa meel yaroo daashaas ku yeelaa dhulkaas hadda ku yaal waxaa iskale dad qaraabe ah ayaan ka barinay sanad ka hore si ku meel gaar ahaan eh muddadii aan kula heshiinay in maxaa lihi jira aan meeshaas aan degnaatana way noo dhammaatay oo maxaa lihi jira ramadaanka aan wax ka dambeeyay ayaa heshiiskeena ku ekayay ramadaanka ayuu ku egyahay meeshaan aad arkaysaa aan joogno waxaana siiyey ninka lahaa m c a-ga towshib mahad khayr la siiyey ayaa dhulkan baxsaday dhulkan markuu baxsaday kadambe waa isxilqaanay waxaan bilaawnay sidiin meeshii aan dhisme ugu diyaarin laheynay waxaan dhisnay johan aad arkaysaan ayaan dhisnay waxaan kaloon dhisnay derbigan aan wareejinay waalidka iyo dadka muxsiniinta iyo qaybta culummadan iyo inta isa wada gaabshanay waxaa kaloo bilawna gadaasheen dambe waxaa ah meeshaan hool weyn ayaa ah oo intaa soo boqolo cunug ay ku akhrisanaysa marka waan soo bilownay ilaa kaa dhexdaana soo gaarsiinay sidaad arkaysan hadda wuxuu joogaa dirishadaha joogaa intaanay ku istaagtay dhismada waa istaagtay qarashaadka kulli dhismada hadday tahay ismiid iyo baloog iyo wax walba lacagta foondiyaasha haday tahay way dhammaatay marka qof walboona arkaayo waxaan ka codsanaynaa in maadaama wax qabya yihiin oo aan inta u badneed hawsha aan soo qabanay inay intaana la dhammaystiraan cidda laalaa cidii doonayso inay ka qayb qaadato dhammaystirka dugsigani waxa aad la xiriiri kartaan nambarka telefoonkiisu yahay eber toddobo labaatan iyo afar labaatan iyo shan konton iyo labo labaatan iyo toddobo zero seven two four